Hal qof ayaa ku dhintay magaalada Jigjiga, mid kalena waxaa soo gaaray dhaawac culus kadib markii cagafta lagu dumiyo guryaha agagaarka masaajidka Sheikh Cabdisalaam ee xaafadda Saddexaad ay hirdiday tiirarka korontada. Tiirka ay ku xiran tahay korontada leerka ayaa ku soo duldhacay laba qof oo rag ah, waxaana midkood qabsatay korontada sida ayuuna isla goobta ugu geeriyooday halka qofka labaadna loola cararay isbitaalka iyadoo ay xaaladdiisu adag tahay. Falkan ayaa dhacay aadaankii salaadda casir ee shalay. Muuqaal la soo dhigay baraha internetka ayaana muujinayay cagaf ku howlan duminta guryaha halkaasi ku yaala.